anfusikum azwaaja allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munazelka oo muxkamkaa noogu sheegay inuu nooga yeelay nufuusteenna xaggeeda aswaaj iyo haween lagu xasiro oo lagu dego mawaddo iyo raxmana oo markaa yeelay ragga iyo dumarka dhexdooda waxaan daraaso ugu soo jirnay mawduucii ku saabsanaa xaaladda guurka iyo waxyaalaha looga baahan yahay dadka isguursanaya ama isguursadaba waxaa noogu soo dambeeyey ninka muslimkaa in laga dalbayo inuu sawjadiisa isu qurxiyo ouna aada iyo aada ugu dadaalo inuu shucuurkeeda ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la sheegay kolka uu gurga imaanayo waxa ugu horeeyo u sameeyaa inay ahaayeen cadayasho cadayada yani cadagana waxa uula imaanayaa nabigu waxa weeye sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa inuu sumiyo ayuu doonayaa marka inaysan afkiisa aan wax ka soo karin ayuu doonayay sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi innii la atazayanu imra'atii kamaa tatazayanu lii aniga haweentayda waan isu qurxinayaa sawjada aan qabo siday ayadu isugu kay qurxidoo kale mana jecli inaan anigana xaqayga ka qaato ayadana xaqeeda aan ku gabood faro marka waxaa la doonayaa ziinada iyo quruxda iyo nadaafadda in lagu dadaalo weliba saddex waqti waxaa laga doonayaa ragga iyo dumarku inay lamalaabaan quruxdooda oo ay aada iyo aada nadaafadda ugu dadaalaan waa saddexdoo alla aayadda ku sheegay min qabli salaati alfajri salaada fajar ka horteed iyo duhurka ka gadaal waktiga ay ayagu markaa kayruusho wada samaynayaan iyo salaada ceshaha ka gadaal waktiga ay gurgooda wada jibsadaan ay soo xirteen uqadahaas waxaa la doonayaa inay si gaara ziinada uga fakeraan ziinada ha laga fakeraba ayaa la yidhi macnaheeda loolaba jeeda in lagu xeel dheeraadee ayada shaqo laga dhigto inanta muslimadda ah waktigeeda waa inay ilaalisaa waa inaysan ku mashquulin siday gabdhaha gaaladah jirka ugu mashquuleen yani ninka muslimkaana taas oo kale ayaa laga doonayaa ha lays ruxiyo ha lays nadiifiyo waa la yidhi laakiin jirka shaqo ka dhiga lama dhihin sagaal saac bay u fadhiisanayaan waa saddexda galabnimo eh say u wadaan oo u wadaan baad arkaysa hal saac habeennimo ayagoo ku gaaraya say jirka wax uga qabanayaan taasu diin ma ahan sharci kuu diraana ma jiro waxa noocaas oo kalea gabar baa la culuusinayaa toddoba maalmood baa jirkeeda laga shaqay maxaa loola jeedaa oo mar ukun la marin oo mar la marin timir oo mar la marin balaayo kale yaa cuntada ku cayaara idinku yidhi mar baa haweenku suulida inta la galaan bay u sameynaya yaa yidhi suuliha lala galo ma qofkaa caajisoo lixaad kalaa ma rabbi ka xisootaan inanta saabuun iyo biyo inta la siiyo nadiifa oo si wanaagsan jirkeeda u dhaqdo oo sinteeda saliid saliid marsato cilaan saarato oo la barafuumiyo gurga ha la geeyo noocaa weeyaane waxaan kaloo layska daba wadwadana faraha laga qaado oo allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala waxaa la doonayaa in ay dadku cidiyaha iska jaraan tinta qaybaheeda la diidayo inay qofka ku baxaana inay iska xiiraan quruxda ayaa ku jirta nabiga sala allahu calayh wasalam markuu fikrada ka hadlaya waatuu ragga ku yidhi shaaribka xiidha garhka sii deeya ninka garhka xiidho shaarib waa yani weyn oo lamoodo bahalkii dabaqaroobka ahayd sayntiisa qurun iyo dulli uu muujinaya qurux daro cadayashada ha ku dadaala ayuu yidhi sanka biyaha geliya oo ka soo saara sow qashinku uga soo baxo faraha meelahooda laalaabkaa dhaqa cidiyaha jara kilkisa sinta ka soo baxda iska rifa ayuu yidhi si ay nadaafadu kuugu hagaagto caanada xiida waa sinta ka soo baxda xawla alfarjiye biyo ku istanjooda arrimahaas ayuu nabigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam nadaafadda iyo wanaagga ayaa ku jira xadiid muslim ku sugan baana sidaa qoraya marka rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala oo xaqa dhab ha loo ilaaliyo oo yaan diinta islaamka lagu tumanin waxaa la diidayaa gabdhaha muslimaadka inay jirkooda ku cayaaraan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau naxariista allaho laga durjiyo ugu duceeyey ow lacnaday waashimaad iyo mustawshimaad kuwa jirkooda mudmudo iyo kuwa loo mudmudo naamisaad iyo mutanamisaad kuwa naamisaadka ah waa sinta ka sarrayda yacni indhaha baarkooda sare kuwa xiiro iyo kuwa loo xiiro mutanamisaadka ah kuwa xiiro iyo kuwa loo xiiro iyo kuwa mutafallijaadka oo ilkahooda qora si ay u helaan xusni iyo qurux oo doorinaya khalqallah rasuulku waa lacnaday naxariista alle in laga durjiyo ugu duceeyey xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan baana sidaa caddaynaya wuxuu kaloo rasuulku lacnaday sala allahu calayh wasalam waasirada iyo mustawsirada midda burukada loo saaro iyo midda u saarta labadaba naxariista alle in laga durjiyey ayuu ugu duceeyey kaana waxaa qoray xadiid muslim iyo bukhaari ku sugan haweenka waxaa laga reebay inay ragga isku shabbahaan amay naagaha gaaladaa isu ekaysiiyaan waxaan diintu u oggolayn nabigu waxau lacnaday sala allahu calayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biannisaa waalmutashabbihaati min annisaa'i bialrijaal kuwa ragga ah oo dumarka isku shabbaha waa kuwa fayxani gashanaya silsiladihii dumarka iyo labiskoodii iyo kuwa dumarkaa ee ragga isku shabbahaya waa kuwa saraawiishi inta soo xirtay tinta soo jartay balaayo soo sameeyey curuuska booskiisa imaanayo ayugu la curuusayo xadiid macnaha tusiye bukhaari iyo kayrka ayaa qoray waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum axadkii qoro isku shabbaha ayuga oonbau ka mid yahay burukaha saaranina tintiina iyo jirkiina ha ku cayaarinina xaqa kan yaan lagu tumanin rabbigiin ka cabsadoo diinta islaamka dhab u ilaaliya aad alla agtiisa wanaag fara badan iyo khayr ka gaarteene dadka muslimiinta ahu ma loo baahna inay muslimiintu ku cayaaraan xaqa oy diinta islaamka dad ku tunta noqdaan ee waxaa la doonayaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga dhab in loo ilaaliyo marka ha layska ilaaliyo tashbiiha gaalada waxaa layska reebay faraasiga dahabka ah oo ay u yaqaanaan faraasiga khidbada ragga iyo dumarkaba waa loo diiday waxaana laga keenay faraasigaa sida ay muslimiintu caddeeyeen nimanka loo yaqaan masiixiyada curuuskooda ayaa waxaa la keeni jiray faraasi waxaa lagu soo qoraa oo loo sheegaa ismul ab faraasiga isaga ah halka ayaa la keenin ismul ab iyo ismul ibni iyo ruuxulqudus iyo balaayo ayay samayn jireen dad badan oo maanta jira islaamnimo sheeganayaana markay curuusayaan waxay keenaan curuuskooda faraasiga isaga ah rasuulka sala allahu calayh wasalam nin ayuu gacantiisa ku arkay khaataman min dahab fa nasacahu fa daraca waa uu ka siiyey waana ka tuuray waxauna ku yidhi sala allahu calayh wasalam yacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadi axadkiin duxul naara ayuu u qasdayaa korkaas ayuu gacantiisa gelinayaa rag marka rasuulku inta ka gaaruu ka tuuray nabigu markuu tagay ka gadaal sala allahu calayh wasalam ninkii waxaa lagu yidhi faraasiga qaadoo ku isticmaal wallahi laa aakudu buu yidhi ma qaadanayo rasuulkaaba isagoo tuuray sala allahu calayh wasalam muslim iyo nasaa-i baa soo saaray xadiidkaas waxau cadaynayaa faraasi daaba ninkii gacanta gashada inuu naar gashaday khaasatan ragga iyo dumarka is-curuusaya faraasiga ay qaataan xaaraannimadiisa dahabnimada intaan la gaarin xaaraan kale ayuu wataa oo ah in masiixiye lagu shabahayo ninka gaalada isku shabaha ayagoon buu ka mid noqon waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yalbas xariiran walaa dahaba axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey xariir iyo dahab midna yowsan labisanin ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam imaamu axmed ayaa sanad xasana ku soo saaray rabbi ha laga bogo oo ha layska ilaaliyo mawduuca waanu ka hadalnay ayaan filayaa dahabka xaaladiisa hadda ka hor waxaa dahabku ka mamnuuciyey dumarka inay xirtaan silsiladaha tijamaha faraasiyaalka iyo waxa lamidka ah rasuulka sala allahu calayh wasalam waatuu xadiid ku yidhi man axabba an yuxalliqa xabiibatahu bixalqatin min naar falyuxalliqaa xilqatan min dahab axadkii jecel midda uu jeceliyo inuu xalqa naara u geliyo xilqa dahaba ha u geliyo axadkii jecel inuu midda uu jeceliyo duuq naara u geliyo waa wax layska lugee ha u geliyo duuq dahaba ama faraasi dahab ah rasuulku waxau yidhi ku cayaara fidada calaykum bilfidda falcaduu biha ayada ku cayaaro isticmaala abu daawuud iyo axmed baa sanad saxiixa ku soo saaray waxaanu ka hadalnay dahabka mawaadiic meelo keligii ah qofkii wixiisa qabaa ha raadsado waxau ogaan doonaa dumarka inta loo ogoliyay inta ka mamnuuca ahay gabarh walba oo muslimadana waxaa laga doonaa nusuusta inay ilaaliso isticmaalka dijimaha faraasiyaalka iyo silsiladaha iyo dhegadhegaha dahabka iska deeya waxaa ku sugan sharaftiina waxaana ku sugan wanaag inaad ilaalisaan jawharta iyo fidada xirta haddaad doonaysaan dahabkuna cadaan iyo qurux idiin kordhin maayo sidiinibaad umadmadowdihin ilmo gaara idiin maayo hoosha idiin fudulayn maayo ninku si gaara kuugu jeclaan maayo dhibka dahabkaa la iska deeyo midda kale dhibaatada oo la yimid waxaa ka mida in guryuhu ku dumayaan haddaan dahab la ii gelin anigu ma joogay ay odhanayaan ragga iyo dumarka isxuruusaya faraatiyaalka dahabka isugu gelinaya meesha xuruusku ka dhacayaana xaaraan weeye sharciga islaamkuna ma ogola xaqan ilaaliya xaaraanta ka taga xawdka nabiga inaad ka cabtaan haddaad doonaysaan allah subxaanahu watacaala waa alle jamiil ah oo quruxsan jamaalka iyo wanaaggana alla waa jecelyahay ragga iyo dumarka israbaa waa inay isqurxiyaan quruxdu waxay u qaybsantaa laba qaybood mid waa baatin midna waa daahir midda baatinkaa waxaa loola jeedaa cilmi iyo caqli iyo deegsinimo iyo dhowrsanaan iyo geesinimo iyo sharaf islaamka lagu ilaaliyo qof walba waa inuu leeyahay oo ninkii haweenka isguursanaya ka mid ah jamaalka daahirka oo la quruxda daahirkaana waxa weeye qof walba waa inuu sharaftiisa iyo suuraddiisa ilaaliyaa maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa bani aadam qad anzalnaa calaykum libaasi libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr war bani aadama waxaan idiin soo dedinay dhar aad cawradiina ku qaridaan iyo mid aad isku qurxidaan dharka cabsida ayaana ka khayr badan halkaa laba labis baana la kugu sheegaya laba xaragaa labiska koowaad waxaa lagu yidhi cawradaada qari oo isqurxiyo arrafil qurxoon iyo wanaag xilo kan labaadna waxaa lagugu yidhi cabsida alle taqwada diinta garashadeeda ilaalinteeda deeqsinimadeeda akhlaaq ficnaanta isku quxi ayadaana ku khayr badan marka waxaa la doonaya labada qofoodoo wada nool in qofba qofka kale u haragoodo qofbana qofka kale oo diinta sabab ugu noqday khayrka isu sheegaan ee haddaysan diin kala balayn oysan wanaag isu sheegayn oysan xaq isu dardaamayn qofbana qofka kale markau la joogo maryaha kuwa ugu usaga badan au xirinayo suuqa markuu aadayana u xaragoonayo sarras sarras iska siinayo ees islaamnima maxaa laga wada nooyey ma alla laga boqo yaa inanta u labisanaysaa ninka iyo ninkuu labisanaya inanta tan markuu banaanka aadaya dharkan ugu quxoon buu xidhan gurigana baatiyaal baa lagu qabaa iyo kuwa usir badanoo seventy eightka iyo seventy fourka lasoo galay warma alla ka maqataan oo diinta ilaah ilaalisaan waa wax idinku habboon jamaalkiina ku dadaala jamaalku waa nicma min nicmo laha ka mid a ilaahay nicmooyinka u bixiyo kibir inuu jirata ma aha rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam alla suuradihiinna iyo maalkiina ma eegayo walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigiinna iyo camalkiina u eegaya war quluubta samaysta oo camal nadiifa guryihiina ku sameeya oo waxay diinta ogoshay ku wada dhaqma xadiid macnaha tusiya muslim baa qoray waxaa rasuulku sheegay sal allahu calayh wasalam laa yadkulu jannata man kana fii qalbihi mihqaalu darati min kibrin in yar oo kibira qofkay qalbiga uga jirto jannada alle inuusan gelaynin rasuulka nin baa u yimid oo waxau yidhi rasuulkii allow qofku waa jeceliya korkiisu xasana maradiisu xasana inuu quxoon yahay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam markii la yidhi arrinkaasu kibirka ma ka mid ah laabou yidhi ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal alla waa quruxsan yahay quruxsanaantana waa jecelyahay alkibru badar alxaqi wa damdu nnaas kibirka waxaa la yidhaha xaqa in la jiido dadka la xaqiro muslim iyo abu daawud iyo tirmidi baa qoray ninkii iyo haweentii noole way isxaqirayaan naamaadiga xun naamaadiga afkan maxaasa leh warmaadiga reer hebeel waxaasa la isku odhanayaa xaqiritaanka rag iyo dumar laysu liidaya iska deeya qofka qofka kale haddau xaqiro kibir baa soo galay qofka kibir kalena naarta allaha xaabo looga dhigaa dad walaala ah oo diin walaala ku ah oo nololo ka dhaxayda oo isjecel oo maxaba ka dhaxayda noqda dardaarankaan hor u soo marnaa ilaaliya alliibaan fara badan gaarteena marka run ahaan wanaag fara badan baa la gaaraya haddii aan takabur jirin qof walba qofka kale qadarinayo qof walba qofka kale wanaagga u dardaarmayo qof walbana baatinkiisa iyo qalbigiisa uu nadiif yahay wanaag fara badan baa la gaarayaa dadka qalbiga ka nadiifkaa ayaana korka nadiifka ka noqon karaya xaqiiqadu sidaa weeye diibka iyo in layscarfiyo maxabbaa ka dhalata waa laysku jeclaadaa rasuulku waatou yidhi xadiidaan hore ku soo marnay xubbiba ilaya min dunyaakum annisaa wadib waquratu cayni fi salaa waxaa adduunyadiina layga jeclaysiiyey haweenka iyo diibka in la guursado iyo diibka layscarfiyo inantu waa inay ninkeeda isu siinayso oo isu diibilo waa min aqwa asbaabi almaxaba walilfati baynahumaa diibka iyo quruxdu waa maxabada waxyaalaha ugu weyn oo soo jieda quruxna laguu sheegi maayo cadaan isnadiinti baa laga wadaa waxaa kaloo laga wadaa qofba qofka kale inuu tusiyo waxa uu jecel yahay ou raalli ka yahay markaa qalbiga nadiif ou yahay meel walbaba isaasankaaga qalbigaaga meel walba ilaali yaan xumaan lagaa urinin yaan xumaan lagugu arkin qalbiga xumaan dadka ha ugu qaadin wax qalbiga xumaan lagugu qaadana dadka ha ku samaynin axad walba saasaa laga doonayaa ragga iyo dumarka maanta jira saasaa laga doonay rasuulka sida saxiixaynka ku sugan markay gabdhuhu weydiiyeen ay ku yidhaahdeen dhiigga xaydka markaan ka maynanayna maxaan samaynaa wuxuu ku yidhi qidcaani kunii qidcatan mumasika waxaad qaadataa suuf la carfiyey fatanadifi ma biha maxaalka ku nadiifi oo dhiiggu ka yimid maxaa yeelay waa inay inantu wax udgaya ku mayrataa dhiiggu karbau leeyahay yaro dhibaataa ka imaanaysa nadaafadeeda iyo sharafteeda waa inay inantu ku dadaashaa maaha labadii qofood inay gurga wada joogaan axad walba oo todobaberi kor quraysh ugu dambaysay allaha laga bogo subxaana wa tacaala maaha inay gurga wada joogaan qof walba oo jirtu ka daadanayso billah caleyh xishooda oo alla ka baqday subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi adyabu diib almisk diib waxaa ugu wanaagsan miskiga ragga diibkiisa waa wixii carabtiisu soo daahirto midabkoodu qarsoon yahay gabdhaha diibkooda waxaa ugu khayr badan waxa midabkoodu muuqanayo carabtooduna qarsoon tahay oo inay dadka banaanka jooga barasku naga soo carfo ma aha marka waa in wanaagga sidaa loogu dadaalo layscarfiyo guryaha laysu nadiifiyo qofba qofka kala wanaajiyo markaa ka gadaal waxaa la doonayaa cursiga barkimihiisa iyo saxaadadiisa cursiga markii curuus ku dhaco waxyaalaha saxaadada oo loo baahanya mulaadafati saw inuu ninku haweenta u dhimriyo marka loo soo geliyo asmaa bintu yasiid asakin waxay tidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan u soo qurxiyey caaisha qayantu caaisha lirasuuli illahi sala allahu alay salam qayanka waxaa la yidhaha waan soo diyaariyey waan soo qurxiyey waan soo nadiifiyey waan usoo labisay uma ji'tu markaas ayaan u keenay waan u yeedhay sow nabigu ugu ula qaali noqdo ama ula joogo ayaan ugu yeedhay oo u dhanac fadhiisto markaan gurga u soo geliyey waxay tidhi inanta layidhaha asma nabigu waa yimid fa jaa'a ilaa jambiha dhinaceeda ayuu yimid oo fadhiistay dadkii meesha yimid hortooda inta la fadhiisiyey xabad sanguusa afkooma uusan gelin barakaboolooyinku waxay maanta samaynayaan laakiin dadkii ayaan inta geliyaa nabiga u yeedhow halkii ugu yimid markaa ka gadaa waxay tidhi fa utiya bicos rasuulka waxaa loo keena weel caana ku jira markaa ayuu ka cabay sala allahu calayh wasalam markau cabay waxau sameeye u fiiriso uma naawalaha nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu caaisha ayuu u dhiibay markau isagu cabow u bilaabay fakafadad ra'saha wastaxyad madaxa ayay raarcisay wayna sariigatay oo way yaro cabsatay asma waxay tidhi fantahartuha waan horaday waxaan ku yidhi khudii min yadi nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga gacantiisa ka qaado oo caanaha cab oo waxaad yeeshaa is yani dhireesgeli nabigu kuma qaylin maxaa yeelay waa habeenkii isugu horreeyey hadal inaad ku bilowda iyo qaylamahan tartiibayo ugu dhiibay waana ka aamusan yaha waana usoo taagaya tartiib bau horoo camal u leeyahay sidaa weeye marka habeenka ugu horreeya mulaadafo aada ayaa loo baahan yahay way xishootay caaisha waxaa ka muuqday nooc khajil ah khajilkana waa lagama maarmaan maxaa yeele meesha waa arrin jirta waxaa la doonayaa ninku caasifadiisa inuu ilaaliyo meeshan waxaa ku sugan duruus shabaabka la siinayo tasarufkahooda ku cayaara habeenka hore curuuska ou rasuulkii siinayo sala allahu calayh wasalam waa in caqli iyo deganaan iyo wanaag la isticmaalo xataa marka jinsigu dhex marayo o laysu tegayo waa in la ilaaliyaa sariirta iyo wanaagga hameenka hore khuduuro gaar ayuu leeyahay waxay tidhi inantali asma fa akhadat fa sharibat shay-a caaisha way qaadatay caanihii shay ayay cabtay rasuulku markaas ayuu ku yidhi acdii tarabeki macnaa sadiiqaatiki waxyaalaha kaa soo haray gabdhaha saaxiibada asii waxaa qaatay asma iyo gabdho kale way cabeen nabigii oo meesha jooga oo inaan hadday hortaada biyo ku cabto ee maaha mashaakil kuma sugna sharciga islaamka hadday ku sugan tahay oo ay xijaabkeedii iyo wanaaggeedii iyo arrinteedii wadato waxaa laga yaabaa gabadh biyo hadday halkaa ku cabtay la yidhaha maxay biyo halkaa u cabaysaa inantu inay nin ajnabi cunto ku darataan la ogolayn laakiin gabadhii haddii biyo la siiyo oo anigu aan u soo taago oy cabto mushkila kuma sugna waayo rasuulkii markii sawjadoo daba cabay waxay ku wuxuu ku yidhi saaxiibadaasi saaxiibadiina kolkay kula jiraan meel kale ma jiraan xadiidka asaga imaamu axmed iyo kayrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray sharcigun wax walba meesha ugu talagel in la geeyaa la doonayaa habeenka la dhiso inanta yaan lagu xadgudbin hala ilaaliyo arrimo badan yaan la isgaarsiinin in la isnaco habeenka asaga ah abulfaraj wuxuu yidhi waxyaalo badan ayaa rag badan laga helay haddii aan munaasabada kalaam kaa qaadanno inuu ninku dharka iska dhigo kulligii ee uu halkaa ka soo ordo waa masaakil gabdhaha caalimiyaadka ah oo ku cilmina cilmiga nafsiyaadka ah oo ayagu aad u garanaya maamulka guryaha waxay yidhaahdeen waxaa waajib ku ah ninku marka uu dharkiisa iska dhigayo inuu isaga dhigo shakli aan ugu yeelayn inantu inay la yaabto ay ka cararto shakli noocaasa waa inuu isticmaalo isagoo inantii la jooga oo inanta waxii loo baahnay ee qublo iyo istimtaaxa ay dhex mareen ayaa arrinkan loo baahan yahay laakiin inuu takabaranka soo jirto isagoo halkaa taagan waxay ka dayriyeen gabdhaha muslimaadka oo cilmiga nafsiyaadka garanaya rijaasha islaamkaana waxay ka soo naqliyeen arrin dhib badan waxay weliba gabarkood yidhaahdeen mutlaqba ma banaana inuu ninku isku soo qaawiyo meel inanta ka durugsan ee ay aaladiisa u jeedo ayadoon weli waxaan waxba ka garanayn oo inan yar ah laga yaabee inay inta argagaxdo gurga ka cararto waa suuragal ninku markuu haweentiisa jameecayo ama sawjadiisa yani addoontiisa farjiga kama eegi karo indhala-aan ayou dhaxalsiin xadiidkaasu waa mawduuc waana been sida saxiixa xaaladda jamaaca ninku haweentiisa wuu eegi karaa ayadu way eegi kartaa ilaah baana u baneeyey in laysjameeco oo la wada mayrto oo ay wax walba wada dhex maraan laakiin ninka iyo haweenta haddii farjiga iska eegaan baras baa imaanaya indha waa la indhabeelayaa ama ma ahana caaishaa tiri nabiga farjigiisa weli ma arkin adilada sidaa u hadashay kulliga been weeye kuwa oranaya dharka yaan la yska dhigina sidaa oo kale weeye caaisha iyo nabigoo wada mayranayaan arki doonaa sala allahu calayh wasalam markaasay ku sheegeen waxaa middo kale waxyaalaha odhanaya markaad wada joogtaan hadal ha isku soo qaadinina ama dharka meel ha dhiganina kulligood waa manaakiir bay culimmadu yidhaahdeen waxaa la doonayaa ninka iyo haweentuba inay ku dadaalaan sharcigu sidoo yahay oo rabbi laga boqo subxaanahu watacaala inuu ninka haweenta cawradeeda fiiriyo waa la ogol yahay ayadana waa loo ogol yahay cagsi mushkula ma jirto labadaba midda kale dawqa islaamiga iyo macaanka islaamiga ayaa sidaa keenaya sidee labada qofood ay u wada nool inaysan la isu eegi karaynin waa cajaa'ib waxyaalahay dadka gabal ku hadlayaan waxaa dhacday haddoo ka hor xaflad curuus ah waxaa la sheegay sida uu ibnuljawsi soo naqliyey xafladdii curuuska markay intahootay oy dhammaatay ninkii ayaa haweentii gurga loo geliyey halkaas ayaa looga dareeray munaasaba markii looga dareeray inantuna aad bay u yareen dabcan waxaa laga yaabaa inuu nin aan caqli iyo oqon lahayn u ahaa mindha waxuu is-ag taagay derbiga halkaa isagoo taagan buu dharkii ka soo siiyey oo ficlan inantii markay ninka aaladiisa indhaha ku dhifatay iyo sida ay arrintiisu tahay albaabka ayay halhaleel uga baxday ilaa ay ka dhimatay ama ka geeriyoodana waa diiday inay kusoo laabato lagama yaabo bay tiri xabtaa ayadii dhaban argagaxya sasaa ku dhacay marka waxaa loo baahan yahay leyladaas ayada ah inaan broblem lagu tilaabsan inantii la qanciyo sida ay muslimiinta qaarkood sameeyeen nin iyo waxaa laysu aroosiyey gaba muslim yani muslimiinta ka mid a taabiciyiinta ah inantii waxay ku tiri markii gurga laysugu tegey war nin yahow muslimka halkaa fadhiiso dabcigaaga iyo arrimahaaga ii sharax ama waan kuu sharxayaa nolosheenna waxay noqon laheedna aan maanta dejino run ahaan waxay deexeen kad wanaagsan waana ay ku liibaaneen marka si dhimrin talaaduf naxariis wanaag ayaa la doonayaa laakiin qajajaja iyo isqalmarooji iyo rabti roorsanaya qaarintidiisa inay xaaladdu noqoto sida ay ragga iyo dumarka u badan yihiin qaarkood khayr darro weeye bal ha laga fiirsado xaaladda ah mawduuca inkastoonan war ka haynin haddana diinta ayaanu akrinay marka waxaa la doonayaa dadku inay ka fakeraan oo ay aada iyo aada mawduucan uga baaraan degaan ninka haweenta marka loo soo curusiyo laylatu zafaaf waxau akrinayo ama ayadu akrinayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi idaa tasawaja axadukum imra'a faliyaakud binaasiyatiha ahadkiin hadduu haween soo guursado madaxeeda meesha ugu horrayda ha qabto tinta ah alla magaciisa ha sheego subxaanahu wa tacaala barakaha ugu daceeyo hana yidhaahdo allahuma inii asaluka min khayriha wa khayri maa jabalta calayh wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabalta calayh sidaa ha yidhahdo u yidhi sala allahu alay wasalam ilaahu khayrkeedaan ku warsanaya khayrkaas ku dabeecayday sabteedaan kaa magangelaya sabtaas ku dabeecaysay ayaduna ha tidaahdo allahuma inii asaluka min khayri wa khayri maa jabalta calayh ilaahu khayrkiisa iyo khayrkaas ku dabeecaysaan ku sa'aalanaya sabtiisaan kaa magangelaya sabtaas ku dabeecaysay ducadaasaa laga wada doonaya nin iyo haweenba habeenka laysu keeno qof walbaa qofka kale ayuu fooda ka qabanaya ducadaas u akrinaya ragga iyo dumarka waa laga wada doonayaa ka digtoonaada digtoona kulligeed samaa'imta makaraamada iyo awqadaha shaydaan ku qoray maxaa yeelay samaa'imtu waa shirki man tacallaqa tamiimatan falaa atama allah usrada islaamiga waa inay noqotaa mid waaciyad ah oo xagga ilaahay soo xidriirsa oo diinta fahansan oo bidcada ka durugsan iyo khuraafaadka iyo waxyaalaha duunka oo dadka maanta jira ee dajaalinta ay samaynayaan rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga durgaa dadka khayaanada badan leh sida nimanka yibirada la yidhaah oo guryaha yimaada oo yidhaah waxaa nala ka siiya haddii kale naagtaan qaadanaynaa ama ilma dhali mayso sidii ninkii ku dheeraa shaydaan weeye sharciga islaamkana waa ku cayaara rabbigii ka cabsadoo xaqan sooyay u ilaaliya oo alla diintiisa ha lagu dhagmo waxaa kaloo la doonayaa ninkay haweenta gurga marka laysugu keeno oy ducada akriyaan intaysan dukuul iyo istimtaax isugu tegin waa inay salaa dukadaan cabdullaahi ibni mascuud ninka la yidhaaha waxa u dardaarmay rajul shaab ah waxaa la doonayaa ninka muslimkaa ayaa inantooda inay salaa dukadaan maxaa yeele cabdullaahi bini mascuud rajul shaab ah oo gabar shaabada guursada ayaa u dardaarmay waxa waya ku yidhi rajulkii maxaan samaynaya haddaan ka boqo inaan inanta isu cadhoonno markaan isu nimaadno waxau cabdullaahi amray inay laba ragca gadaalkiisa ku dukasa u yidhaahdo allahuma baarik lii fii ahli wa baarik lahum fiya ilaahu aniga ahalkayga ii barakay ayugana aniga ii barakay oo isukaa ii barakay allahuma ajmac baynana maa sanacta bihayr wasabit baynana idaa faragta bihayr allah yow in alla intaadna kulminaysa khayr nagu kulmi haddaadna karajaysada khayr nagu karajay muslimiintu marka waxay yidhaahdeen salafkii sidaa ayaa laga soo naqliyey in badan oo ka mid ah ducadaas iyo salaabaas iyo khayrkaa iyo allabarigaas ayaa loo baahan yahay waana arrin aad u wanaagsan in macnawiyaadka ninkay haweenta sara loo soo qaado layladaas ayada ah oo sawdaynka waxaa loogu yeelayaa wanaag iyo fiicnaan iyo inay khayrka ka shaqeeyaan hameenka asaga ah iyo hameen walbaba marka salaadaas ayadana iyo ducadaas inay la yimaadiin waa laga doonayaa inay wanaag ku sheekaystaan ayaa la rabaa gabdhaha muslimaadka nimankooda markay la hadlayaan waa inay hadal dabacsan ku hadlaan nimanka ajaanibtaana hadallada gabal waa inaysan kula hadlin waana inay iska ilaaliyaan sidii imanka ibnu jalla ee nabiga ku tiri alle ayaan kaa magangelayaa hadallo la kahdo waa inay iska dhowraan xagga waa inay ku socdaan samaanta iyo wanaagga waa inay la yimaadiin mar walbaba allaha laga boqo oo xagga dadkiisa ha la noqdo oo yaan diinta islaamka lagu cayaarin ninka iyo haweentu waxa ay ku dhawaaqayaan jamaaca agtiisa waxaa habboon sawsku marka uu tegayo ahalkiisa inuu yidhaahdo bismi illaah allahuma jannibna shaydaan wa jannib shaydaana maa rasaqtana allaha yow magacaagaan isku dhowraynaa allaha yow shaydaanka naga durdi waxaad annaga nagu arsuqdana shaydaanka ka durdi xadiidka bukhaari baa soo saaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau sheegay oo u cadeeyey sala allahu calayhi wasalam ninka iyo haweenta qofkood haddau ahriyo ducada hameenka isu tegayaan sawdka iyo sawjadiisu hadday ducadaa akriyaan mar walba isugu tegayaan jamaac haddii alla dayntooda walad ka gadaro inaan waladkaa shaydaan ku dhibi karin sidaas ayuu sheegay sala allahu calayh wasalam loolama jeedo canuga dembi kama dhacayo ee waxaa laga wadaa canug shaydaanku watay oo bilkulliyadiisa uga tegey oo aan garabkiisa ka soo laabanin canugu ma noqonayo marka rabbi ha laga boqo ayadoo alle darti loola jeedo dacadaas ha la ilaaliyo oo yaan la halmaanin haddii kale mahmaahyada beenta ah oo ay soomaalidu tidhaahdo nin baa lagu yidhi haweentaada markaad u tegayso bismillahi ma tidhaahdaa ee waxau yidhi aawa miir markay kuu dhammaataso alxamdulilah aawa mar hadalkaa isaga inta la qaata ha la yidhaahdo awal baa laga hadlay caadadii gaalada ayaa sidii loogu dharmayaa qofka inay diintu wax ka bedesho shuruudiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa sidaa la doonaya rabbigii inka cabsado nusuusta ayaan lagu tumanin haaraan weeye in la fidiyo sirta istimtaaca marka ninkay haweenta istimtaaca u dhex marayo sirta dhex marta in la fidiyo mamnuuc weeye allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bima xafida allah gabdhaha saalixaadka oo qaanitaadka oo alla adeecsan waa kuwa ilaaliya marka laga maqan yahay wixii alla ilaalintooda ka dalbay ayay ilaaliyaan sirka ma fiiriyaan xumaan iyo qurun guryaha kuma sameeyeen iyo naftooda midnaba wax walbay xifdinayaan oo alla xifdiya ku yidhi sirta dhex marta ninka iyo haweenta istimtaaca in la firiyo lama ogola asmaa bintu yaziid waxay tihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam rag iyo dumar ayadoo la ag joogay ayuu yidhi nin haddii uu haweentiisa la kulmo waxau mileeya inuu wax ka sheego ayaduna ay wax sheegtay qabraan wixii dhex maray saas ma idinka dhacdaabuu yidhi arrinkaasi ma dhaca kulli way aamuseen waxaa idhi bay tihi wallahi ya rasuul allah inahuna la yafcalna wainahum la yafcaluun rasuulka allow allan ku dhaartay ee dumarkuna waxa ninka iyo haweenta iyo ninkeeda dhex mara way sheegaan ragguna way sheegaan waana laysugu faanaaba waxa ay isku sameeyaan rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam laa tafcalu sidaa ha samaynina inamaa dalika shaydaan ninka haweentiisa ka sheekeeya waa shaydaan laqiya shaydaanatan fii dariiqin faqasiyaha wannaasu yanduruun waa shaydaan shaydaanadu waddada kula kulmay oo waddada bartankeeda ku jameecay dadka oo eegaya saas ayuu la mid yaha uu yidhi sala allahu calayh wasalam ninka istimtaaca haweentiisa iyo asaga dhex maray ka sheekeeyey iyo inanta ka sheekaysay waa shaydaan iyo shaydaanadu waddada isku dhoolay ayadoo la eegayo khaydara waxay ka qabaan xadiidka asaga ah imaam axmed baa soo saaray shawaa'id badan bau leeyahay darajadu xasan bau gaaraya macarasafi shadiid rijaal maanta jirtaa saaxiibadood ayay u sifeeyaan waxay haweentooda ku samaynayaan ilaa ay gabalkood sifeeyaan jamaalu imra'atin ilaa ay ragga gabalkaada haweenta quruxdooda halkaasaasay uga taalla janshadeedu waa nooca xindhica noocaas ilaa ay ragga gabal gaareen sida haweenka haweenkooda haween loogaga sheekaynayo nin islaameed naag ou qabo inay caashaqeen waayo waxa marka lagugu badadiyo oo lagu qurqurxiyo oo lagu dhaldhalaaliyo o layidhaha walla si haweentaydu u tahay walla sida ay tahay walla si istimtaaca ugu fiican tahay khalaas shaydaanka waad ka jeclaanaya marka maanta dambe natiijadii maxay noqonaysaa waa usoo dabooleynaya markii rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war waxaan ilaahay asturba u sameeyey waxaad arkaysaa guurka qaybihiisa ambiyadii ilaahay baa loo diray oo sunno looga dhigay qaybaha guurka taasaa ku caddaynaysa sunnatul ambiyaa lagama dhigay haddousan qayba lahayn haddana waxa laysku samaynayo labadaa qofood dhex maraya ilaahay sow marada ugu dalay waad ujeedaa guri baa loo sareeyey ha laga idan dalbaa la yidhi ninka iyo haweenta waxaa u bannaan inay iska arkaan waxaan makhluuqa kale iska arki karin see ku fekerteen waxa labadiinu samaydeen oo adinka aada iskugu raaxaysanayseen inaad inta dariiqayo waddada timaadaha afkiina la taagtaan waa maxay waxaa tiin orgi dhoolaala iyo yani ri dhoolaala miyaa tiin waa maxay waxaa kalo war allaha laga bogo subxaana wa tacaala shabaab maanta jiraana kuwa xishooda maaha aad bay uqaydaran yihiin waa inaan arrinkaan la filin waana in la ilaaliyo sumcadda ku saabsan sirta istimtaaca in la xifdiyaa la doonayaa rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala habeenka uu ninku caruuso subaxnimadeeda waxau samaynayo waxaa ku habboon ninku habeenka u curuuso subaxnimadeeda inuu qaraabadiisa soo salaamo saaxiibadii oo u duceeyo ayaguna isaga u duceeyaan waxaana u daliila rasuulka sala allahu calayh wasalam owlaba idaa buniya bizaynaba zaynaba markii loo dhisay welime ayou sameeyey muslimiinta muufeyi hilibbow ka dharjiyey uma kharaja ilaa ummahaati lmu'miniin waxau aada haweenka u qabo kale ummahaatu lmu'miniin ah fasallama calayhina wadacaa lahuna wasallamna calayhi wadacawna lahu u fiirso ummahaati lmu'miniinba waa haweenkiisii kale markuu xala curuusay maalintiina la cunay alaabtii curuuska markaa uu gabdhihii soo salaam u qabay waa salaamay waa u duceeyey waa wanaajiyey ayaguna way salaameen way u duceeyeen rabbi ha ku barakeeyo soojadaada ayay yidhahdeen kaana yafcalu daalika sabixata banaa'i habeenka gabadha loo guri geeyo subaxnimadeeda saasou nabigu samayn jiray innagana waxaa yidhi guriga lagama baxo haa toobaa lagu jiraa toobada macnaheeda ma waxaad mooda guriga ku xeeraba loola jeedo war gurka ka soo warwareeg oo hordaa reerka soo salaama oo banaanka u baxa oo inaysa ilfuur indhaha ka gashaa ku noqonina marmar gabdha hala sheekaysata waa kaleeye af waxaad arkaysaa toddobaadkii baan ku jiraa oo ninkii la halkaas ayuu ku riraa war waxaa loola jeeda toddobaadka ma taqaanaa waxaa toddobaadka laga wadaa ninku hadduu haween kale leeyahay gabar cusubna uu soo guursado weli la guursan toddoba habeen waa inuu ayada la gooni noqdaa ousan haweenka kala aadin macnaha saasaa loola jeedaa ee toddobaadka guriga yuura lagama wado rag baa jamaacaadka ka hadhay rag baa jimcada ka hadhay rag baa waxay dhaheen qalka ka bixi mayno sariirtu taallo dadku bixi waayo ruux qaandarana war ilaa haddaan dadku waxaysan yani islaamka gareen wax walba oo ku hadlayaan war allaha laga bogo subxaana wa tacaala xadiidka nasaa-i baa soo saara sanadkiisa waa saxiix taas ayaa la doonayaa muslimiintu inay sameeyaan allaha laga bogo subxaana wa tacaala shaarulcasal bisha la yidhaahdo bisha yani malabka waa bisha curuuska ee waxyaalo badan baa la doonaya in lagu dadaalo ninka waxaa laga doonayaa iyo inanta muslimadda labadu markay jamaca isugu tegayaan inay rajaynayaan alla inuu walad siiyo islaamka wax u qabta oo dadka sulcada oo culamada kamid noqdo markay u soo daahirto inay jamaac isugu laabtaan waxaa laga doonayaa inay qubaystaan sida fiican ama ay wayso qaataan haddaysan intaa samaynaynin waa inay istanjoodaan qaadiciyaal waxau yidhi istaja haddii lala yimaado ximintuna waa xoogaadaysaa nasaana way helayaan taas ayaa loo baahanya waxay culummadu yidhaahdeen axsanu awqaati iljamaaca jamaaca awqaadiisa waxa ugu fiican ninka iyo haweentiisa wakti ay jamaac ku kulmaan waxa ugu wanaag badan salaada fajarka marka la dukado cabaar ka gadaal marka salaada fajarka la dukado cabaar la wardiyo qur-aan yaro la akristo oo ninka iyo haweentu xalad seexdaan oo masariixuljismi walfigreen oo jismigooda iyo fikradoodu raaxaysatay markaasaa jamaaca ugu fiican yahay waa awqaadda ugu wanaagsan markaa ka gadaa haddii ay cabaar qajac ka siiyaan in yar waa arrin aada u fiican waa mutca cadiima raaxa weyn oo weyn oo kala badan weyn laakiin iyadoo la didiibsan yahay oo la dabcaansan yahay oo lasoo daalay haddii laysu tago wixii fayda noocaasa laga gaari maayo nasiina ayadoo jirtoo jirku degan yahay ay araggagana fiican yahay markaa ka gadaala cabaar yar la nasto weliba waxaa loo baahaya marka jamaacu dhacayo inaan calooshu aada u buuxin isagoo ninku aada u dhargan yahay ama inantu yeerku ka badato fayda malaho cuntada waa inay khafiif tahay caloosha ku jirtaa saasaa la doonayaa ha isaga cayaarinina munaasabada qiimaha badan leh arrinkaa waa arrin loo baahan yahay sidaa muslimiinta ayaanu ka soo naqlinay markaan baxsi badan mawduuca u galnay arrintaas ayaanu soo ogaanay marka muslimiintaa ku dadaaleen waxaa la doonayaa inay ilaaliyaan cishqigooda iyo maxabbadooda iyo raaxada ka dhaxaysa taas ayaa la doonaya in la ilaaliyo qof bana qofka kale inuu u raaxeeyaa la doonaya ninku ilowta inanta dul qooxaasla ka dhaqaaqo ayadoo ayadoo danaheeda gudan ma aha rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ninka marka uu sawjadiisa u tegayo sida ugu tegayo iyo ehelkiisa allah subxaana wa tacaala waxau yidhi uxilla lakum laylata asiyaami rafaf ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna habeenka ramadaanka waxaa la idiin rugseeyey rafas jamaac in lagu hadlo culamada mufasiriintu waxay nagu dhihi jireen markay noo akrinayaan waxaa la idiin rugseeyey xoogaha afku uusan jeclayn oo nin weyn oo islaanta ku odhanaya naa soo diyaar garow afka waa ka fiican waa laga fiican yahay laakiin afka way ku fiican tahay ragga sidaa yidhi waa rag aan weli mawduuca ufiirsan baad moodaa ee rafadka waxaa loola jeedaa jamaac ku warramidi oo rafadka waa kinaayatun can iljamaac jamaaca lagu warramo soo diyaar garow inanta lagu yidhaahdo waa waxa aad u qaali ah haweenkiin inaad la hadashaan labis bay idin yihiin adinkuna labisaad utihiin war haddii labis laysku laysu yahay hala wada jiidsado istimtaaqa yani salaaxid jirka layska salaaxo sumin yani qofka oo qofka kale carabkiisa nuugaha dhacdo nabigana saasaa ka sugan maynanta carabkeeda allah ayuu leeyahay waa nin dhan oo weyn naga ajaanibta waa ku dul seexdaan haweentooda ma karaan inay sidaa yeelaan billa calay alla rag qaab maanta jira qaab daranaa iyo dumar maanta jooga ma ragga iyo dumarka maanta joogaa karti u leh ilaa in alla u naxariista maane in faruuryo layska nuugo carab layska nuugo laysumiyo faraha layska leefo arrin adag weeye haddaadna samayn xayaatada guurka weli waa idin dhiman tahay ee bal mar kale alla idin gaarsiiyo sidaas bay xaaladdu noqonaysaa halaysa asturo sharafta iyo wanaagga ha lagu dadaalo allah subxaanahu watacaala waxau yidhi markau ka ka sheekaynayay sida dumarka loogu tegayo nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum anaa ji'tum haweenkiinu waxay idin yihiin beer beertiina si alla sidaad doontaan ugu taga wuli si alla sidaad doontaan beerta waa maxalka farjiga ma aha maxalka saxarada in gabadha laga jameeco iyo in afka looga deeyo say sanaya ayaa suuqa maanta jira oon wax kale aysan garanayn iyo in la isticmaalo kilkisheeda iyo in la isticmaalo dhabarkeeda ama sineeda hala la hajiis jamaacu maxal mucayana wey inta kale istimtaac iyo raaxa loo golyahay waxyaalaha kale rag maanta jira ku tilaabsanayaan bakti wey waxaad arkaysaa marka ay ku sheekeeyaan qarbiyiinta iyo dadka shadaadiinta ee jinsiga ku hallaabay waxay kuleeyihiin nooba kici maydo noona dhadhabi maayo inna loo nuuga maahane ka warrabcad balse rabdarada meeshay gaarto fiirso annaa ji'tu marka laleeyahay yuhuudda waxay yidhaahdeen ninku hadduu haweentiisa jamaca iyadoo sii jeeda farjigaba ha ka jamacee wiil waxay dhalaysaa ama canug il waliisiya oo weersho ah hadalkaasoo alla radinaya ama ha jiibto ama ha fadhido ama ha saagnaato ama ha sii jeedo ama ha soo jeedo siday say doonta arrintaa noqoto adigu ka heshaan si alla saa adinku ka heshaan laakiin maxalku waa inuu farjiga noqdaa maxalkii loogu talagalo waa inuu noqdaa meel kala maya taas ayaa la doonayaa waxaana la sheegay qurayshtu inay ayagu waktigii hore siyaaa ficnay isticmaali jireen oo ansaabtu ay ka ogo ogeen marka waa la baray alaa kulli xaal qurayshta ayaa ku dheeraysa baa la yidhaah ee ansaabta hal dhinac kaliya ka yaqiinay waxay u tegi jireen muqbilaad mudbiraad musalqiyaad ku macaansada haweenkiina ayagoo muqbilaad ah oo idin soo eegaya ayagoo mudbiraad oo sii jeeda ayagoo musalqiyaad oo jeega jeega u jiifa si allaysay doonta arrintaa noqon sida ay ninkaa iyo haweentaasu ka helaan laakiin maxalku macanki ha noqdo waxaa gurgaan loo sameeyo labada qofood laysugu qariyaa meesha ku jira saad rabtin adinku yeela laakiin arrinta ayaan la bedelin ama ninka haweentiisa ka jamaca maxalka saxarada naxariista ilaahay ma arko ajri iyo sawaab ayaa laga helaa jamaaca rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa waatuu ku yidhi wa fii budi axadikum sadaqa ninku hadduu haweentiisa jamaaca ugu tago ajir baa laga siinaya oy saxaabadu yidhaahdeen ma shahwadeenaan ajir keenayna haddaan gudano war haddaad sinaysataasoo dembi la idin qori maayuu yidhi haa bay yidhahdeen war haddaad xalaal ugu tagtaana saasoo kale ajir la idinkugu qorin buu yidhi sala allahu calayh wasalam sida xaaraanta haddii loogu tago dembi la isugu qorayo marka akhlaaq wanaagsan iyo sharaf iyo deganaan iyo labada qofood oo qof walba wixii uu raalli kayo ka helo qofka kale oo u sameeyo anugu istimtaaca saasa baan u doonaya caawa ii samay waayahay waa haddaan sharcigu diiday wahada hiya laakiin amaakinta aanu tilmaamnay yaan lagu tilaabsanin waa idin roon tahay rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa kaloo la doonayaa ninku inuu jamaac ugu tago maalinta jimcaale ahalkiisa waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau ammaanay man qasala yawma aljumca wabtasala wabakara wabtakara wamasha walam yarkab wadana min alislaam min alimaam wastamaca walam yalqu kana lahu bikulli khudwatin camalu sana ajru siyaamiha wa qiyaamiha abu daawuud iyo nisaa-i ibnu maaja sana saxiixay ku qoray maalinta jamcaa ninkii mayrta oo jamaac ka soo mayrta haweenkiisa midka wax kamida jameecay amase yani kulli la kulmay ee markaa ka gadaal socdaalay inta jimcadii u mayrtoo kalahay ee lugayon daabadkoodina imaamka u dhawaaday oo uu dheg raariciyey oo aan lagu iyo guru samayn tilaab walbau qaado halkii luga u ku tilaabsada waxaa loo qorayaa hal sano ajrigeeda siyaamkeeda iyo qiyaamkeeda hal sano isagoo soomana oo qiyaamaleed u taagnaa maalinta jimcaadu kusilo janaaba mayrtoo nabigu yidhi oo muslimiintu waxay yidhaahdeen waa loo baahayay ninku inuu masaajidka una kallao ouna soo jameeco dumarka bau leeyahay sababtu waa maxay degaan shahwadiisii oo degan isagoo nadiif ah soo quraacaday haddii aan soon waajibuhu jirin wax walbaba ay u degan yihiin bau soo aada meeshii oon haweenka wadada ku soo marayo kuwa masaajidka kula kulma aan hanqanooc yihiin taasaa la doonaya marka arrintaas arrin wanaagsan weeye wa waa loo baahanya laakin wax laazima ma aha arrimahaas waxaa la doonaya in la ilaaliyo oo rabbi laga boqo xaaraan waxa ah haweenta in jamaaca loogaga tago mahalka waladka meel aan ahayn fa'tuu xarsakum anaa ji'tum buu alla yidhi uga taga mahalka beerashada waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yandur illahu ilaa rajulin ya'ti imra'atahu fii duburiha ilaahay naxariis kuma eegee waa u cadhoodaa lacnadowna dusha ka saara ninka haweentiisa ka jamaaca maxalka saxarada ilaahay waa u cadhoodaa meel kale maxaad u malaynaysaa maxalkii saxarada haddii la diiday afka ka waran waa cajaa'ib ninka hadday haweentiisu gacanteeda uga soo saarta biyaha waa la ogol yahay inta yani istimtaac iyo taataawas iyadoo jirta laakiin amaakintaas inuu jamaac ugu taga xaaraan weeye nasaa-i baa sana saxiixa ku soo saaray waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa maxamed naag xayd qabtay ninkii jamaac ugu tegay ama yani maxalka saxarada ka jameecay ama ninka dhulka faaliyo dhuraafka u tegay u rumeeyo wax u sheegayo waa ku gaaloobay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waatuu rasuulku xadiidku yidhi aqbil waadir sii jeedi ama soo jeedi laakiin wataqi dubura walxayda yani maxalka saxaradana ka baqo gabadhu markay xayl qabtana jameexa ugu tegi saasuu oranaya sala allahu calayh wasalam adila saxiixa sunanku qorayaan baa sidaa caddaynaysa warabbi ka cabsada rasuulku waasuu xadiis ayaa ku yidhi ina allaha laa yastaxyii min alxaq falaa taatu nisaa fi adbaarihina war ilaahay xaqa kama xishoodo oo waxaad samaynaysaan waa la ogaaday oo dumarka ha uga teginina maxalka saxarada ee labada god oo laleeyahay maxalka la ogolay uga taga oo istimtaaca loogu talagalay sidaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa rabbi ha laga boqo diinta ha la ilaaliyo xaaraam weeye haween xayd qabta in jameeca loogu tago allah waxau yidhi subxaanahu wa tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna faidaa tadaharna fa'tuuhuna min xaysu amarakum allah ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutadahiriin allah waxau yidhi waxay ku su-aalayaan xaydka xaggiisa waxaa ku tiraa xaydku waa ad waa qurub qofkana waa dhibayaa waana karayaa ee dumarku markay xaydka qabaan ha jameecinina xaydka markay qabaan ka durga nabigu xadiis buhaa muslim ku sugan buu ku fasiray waxau yidhi isnacuu kula shay ila nikaax wax walba ku sameeya jameeca maahan jameeci baa la diidan yahay waa lala jiibsanaya waxbaa lala cunaya waa lagu istintaacaya waadahay laakiin jameec maya rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala ha u dhowaanina inaad jameecdaan ilaa ay ka daahir noqonayaan markay daahir noqdaanna uga taga meeshii alla uga taga idinku yidhi meel walba maaha waa meeshii alla tegitaankeeda u dalaaday alla dadka tawbadkeenka badan iyo kuwa dahaaro qaadashadooda badan waa u jecel yahay ee rabbi ka cabsado diinta ilaaliya oo xaggu sawiya ku socda naag xaa'idaa ninkii jameec ugu tegay ama maxalka saxarada ka jameecay ama curaaf u rumeeyo waxu sheegayo waa ku gaaloobay waxa nabi maxamed ugu soo dejiyey abu daawud iyo tirmidi iyo nisaa baa qoray waa xadiis saxiixa rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkiisa xaydka qaba marka uu tegayo ou la kulmayo la jiibsanayo macnaha alqaa calaa farjiha tawban uma sanaca maalaad taasi caisha leeda farjiga ayuu mara ka saarayy wax alla waxu rabo markaa ku sancinayay ama ha noqoto qubli sumia ama ha noqoto la jiibsi ama ha noqoto jirkeedoo la taabto ayadoon jirkeeda kale waxba ka xigin inta farjiga ku aadan oo xudunta iyo wax yaroo ka hooseeyo ah ayuu u xirayaa maro saasuu yeelaya jamaacigaa la diidaya jirkeeda kalooda waa u banaayo go-bay la hawantahay naagcayd qabtaa hadday kugu neefsato wejigaa finiicaya ka soo baxayaan balaayaday aamisantahay soomaalidu halkaasa ku baxda midda kale waxay dhaheen waa waawaayo yay ku taabani midda kale waxay yidhahdeen yay kuu soo dhawaani midda kale waxay yidhahdeen yaysan ciddiyaha iska jarin yaysan tinta sallaysanin yaysan war balaayadan oo dhan waa qurun meel laga keena aan la garanin war wax walba waa loo ogolaya inanta cibaadada in kamida oo loo diidayo jamaaca maahan war alla ka baqda war yaan diinta lagu cayaari war waxaa la sheegayaa wax ma ahan dad baa inta ku ta'asuro leeyahay ay leeyihin ma naag xayd qabtaa is hadday iisoo dhawaato waaba iisoo urinin subxaanaka ya ilaahi rasuulka sala allahu calayh wasalam isagoo dumarkiisa la hurdaya sida adilo saxiixo caddaynayaan ayay marada ku xaylayeen inta ka qaado oo dhiigka ka soo dhaqo marada asagaa dhiiggii inanta dhaqaya ayuu ku dukanayay dabeeco wanaagsana waa ninkee ninka saa yeelaya oo rabbiga ka cabso rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa laga doonayaa ninka muslimka inuu awradiisa qariyo ilaa haweentiisa maahan sawjadiisa laakiin ka qarin maayo mucaawiya ibnu xayda wuxuu yihi rasuulka waxaan ku idhi cawradeenna yaan ka qarina yaasanan aana ka qarinayn waxau rasuulku ku yidhi ixfid cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ilaali haweentaada iyo addoonta ay gacantaadu haraatay oo sida haweentaada aada ugu tagti maahan yacni cawradaada ilaali abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkooda asaar kusoo saara wanaagsan haddii rag iyo rag isla yihiin ka warran buu yidhi maya u yidhi axadyowsan cawradaada arkin aan sawjadaada ahayn buu yidhi sala allahu alay wasalam nin inuu nin cawradiisa fiiriya waa mamnuuc inay gabadho gabadh cawradeeda fiiridataa waa mamnuuc laba nin oon dhar qabin inay hal maro wada hudaan waa mamnuuc laba dumara inay hal maro wada hudaan oon dhar kaa qabin waa mamnuuc nin iyo haweenta isqabaa hal go-bay wada huwanayaan xadiidkaas macnaha tusiya muslim iyo keyrkibaa qora adilo badan baa caddaynaysa nusuusta akriya oo rabbigii ka cabsado xagga ku socda laba qofood oo dhar ha- hal mara ha wada hudeen la yidhi oo wax kale igala arag waa nin iyo haween isqabaa waxaa soo raaca hooyo baal gelinaysa canug ayadu ay dhashoon waxba kala gelinaysa oo naaskeeda u daynaysa taasaa soo raacda wax kaloo halkaas soo gelayo oo soo raaci karaa ma jiraan marka arrimahaas dad ilaaliyo alla ka bagda warba ha la noqdo warba diinta islaamka ha la ilaaliyo warba inaadan dad muslimiin ahayn oo aan xagga ilaalinay waxaa wanaagsan ninka iyo haweentu markay jamaac isugu tagaan ka gadaal inay mayrtaan oo ay dhexda inta biyo dhigtaan wada mayrtaan oo isugu kusoo wada mayrtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa la mayran jiray caaisho sida adiladu caddaynayso midda kale waxaa wanaagsan ninka iyo haweentiisu markay jamaac isugu tagaan oo ay haddana mar kale inay isu laabtaan doonayaan inay mayrtaan waayo xadiid baa ku soo arooray idaa ataa axadukum ahla uma araada an yacuud falyatawada baynahumaa wudu'a riwaayado kale qubays bay sheegayaan hadduu ninku haweentiisa jamaac ugu tago mar kale ku laabanayo inta udhexayda ama weysaqaad ha la yimaado ama qubays haadaa asgaa wa adyab wa adhar buu nabigu yidhi saasaa nadiifnimo badan daahirnimo badan wanaag badan jirka u roon u fiicnaan badan axaadiis fara badan oo saxiixa oo macnaha sheegaysaa soo aroortay in la istanjoodoo la weyso qaato cala aqal ama qubays lala yimaado marka laysu laabanayo si nashaad iyo firfircoono ee jirku u helo waayo qubayskan faa'iido badan baa ku sugan la maydhanayo marka babka maniyu ka timaado ama jamc dhaca ka gadaalo waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay rabbigood ka baqaan oy xaqa ilaaliyaan oy jimcada u maydhtaan oo markay jamac ka dhaco ay maydhtaan ooy jirkooda nadiifiyaan ooy diinta islaamka dhab u ilaaliyaan waxaa kaloo la doonayaa maxa lagu maydhto in la samaysto ahadsi alla iyo maalinta aakhirada rumeeyey waa inuusan sawjadiisa u ogolaanin meelaha ragga iyo dumarku ay ku wada maydhtaan oo laysu jeedayo inanta muslimadaa gurgeeda waa inay ku leeda meel ay ku maydhato oo asturan ama ayada iyo ninkeeda ku wada maydhtaan hadday gabadu dharkeeda dhigto meel aan guri guri aan guryaha waalidkeed leeyaha ahayn ama gurigeeda aan ahaynna way dilaacaysay ayada iyo allaha raxmaanka wixii ka dhexeeyey oo astur iyo wanaag ahaa xadiid saxiixa ku soo arooray oo axar qoray marka dadaala oo rabbigiin ka cabsado xaqa ilaaliya ninka muslimka ah waa inuu aadaab kula noolaadaa qaraabada ou gabadha ka qabo waxaana loola jeedaa waa inuusan jamaaca iyo arrimihiisa kala sheekaysan cali binu abi daalib waxa waye rajul madaa oo madi badan waxau ka xishooda u ka sariigtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu su-aalo ee ou yidhaha madida seen ka yeelaa waa limakaani ibnatii gabadhiisi ayuu qaba miqdaad ayuu amra u yidhi iisoo su-aal nabiga waan ka xishoonayahay nabigu waxau yidhi dhakarka ha dhago qofkay arrinkaasi ku yimaado hana weyse qaato oo madida waxaa la yidhaha biyo marka qofka shahwadiisu kacdo yimaada oo jilacsan oo aan mani ahayn mahalkay gaareen biyaha lagu saynaya waa laga istajoonaya waana laga weyse qaadanaya marka rabbi ha laga bago oo aadaabta ha la ilaaliyo waxaa kaloo muslimiinta laga cabsi gelinayaa nin iyo haweentiisa in laysku diro rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis ayuu ku yidhi naga mid maaha ninkii ammaana ku dhaarta iyo waman khababa calaa imri'in sawjatii ninkii nin ku dir ninkii ku dira nin kale haweenta yaan nin iyo haweenti laysku dirin oo aan la kala fasahaadinin oon ummadda balaayo la dhex dhigin oo rabbi ha laga bogo oo yaanna maamnimo laga shaqaynin xadiis saxiixa ayaa sidaa ku soo aroor axmed iyo kayrku qoreen war xagga ilaaliya war diinta ku socda war yaan xumaan lala imaanin fanniga la yidhaha fanniga cayaarta oo ka dhaxeeya ninka iyo haweenta oo loogu yeerayo ninku inuu sawjadiisa la cayaaro jaabir bin cabdillah nabiga ayuu la duulay sala allahu alayh wasalam markii duulaanka laga soo laabta u yihi rasuulka allow curuus baan ahay aan sii hormaro ma guursatahaa abikrun am tayib bau yidhi ma gabar baa mase waa garo wuxuu ku yidhi waa garo tayibo ayaan guursaday hallaa bikran tulaacibaha buu yidhi oo maxaad u guursa weyday gabar kula cayaarta marka bikaarada iyo garoobta maxaa lagu kala fadhilay gabadha bikaarada lama habeenka ugu horreeyo lala kulmay suulaysahay waxaa la leeyahay yani axadka ugu horreeya inanta la kulma oo ay yani jamaac isugu tagaan maxabadiisa ayaa qalbigeeda ku dhacda isagana ku dhacda sidaa darteed ninkaas iyo haweentaasu daa'iman isma iloobaan saas sida aqlabkaas nooca ayay arrintu u badan tahay marka waxaa la leeyahay yani gabadhaad guursa qofkaad guursanaysa gabadh ha noqoto yani garoobtu masaaye iyo sharaf gaara ayay leedahan gabadhu lahayn garoobtu waa gabadh guri soo dhaqday oo khibro leh oo sida ragga loola dhaqmo taqaana ilaahayna qur-aanka fayibaatin waa abkaaran buu ku sheegay nabigaa loo guurinayay inay sharaf iyo qayma leeyihiin baa laga garanaya weliba inantaa waxay uga fiican tahay way ka waaye aragsan tahay way ka dulqaad badan tahay sida aqlabkaa haddii qofka inala taa wey laakiin gabadha waxaa laga yaabaa maamul mataqaano inay sidii dhowcil u dhaqanto oy markay rabto xanaaqdo markay raranto iska guriyanto laakiin tanu waa waaye arag wa ficlan arrinka asaga ah waxaa ka dhawaajiyey jaabir waayo jaabir waxau yidhi rasuulkii allow aabbahay baa dhintay sagaal gabdhood buu ka dhintay haddaan gabar kufaca u keeno waa iscayayaan inan islaamka da'weyn oo u sallayda oo u mayrisa ayaan u keeno oo dhibkeeda u dulqaadata ilaahay ha kuu barakeeyo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam haddii loo keena mid ayagoo kufaca oo laba sana ka weyn waa khalaas way dhammaatay macnaha meesha ku jiraa sidaa weeye sababta loo fadilaya marka inanta waxa weeye wax alla waxaad adigu ku barbaarisa oo wanaaga ayay qaadanaysaa laakiin islaamta weyn oo lasoo qabi jiray haddaan mid khayrle oo diinle alla ka dhigin haddaad wax ku soo qaado geela meel heble lagama rari jirin oon bay kugu oran doontaa waxyaalo badan ayayna kugu diidaysaa laakiin hadday inan diin la tahay waxaad arkaysaa qaybihii ay khadiija iyo umu salama ay nabiga u lahaayeen iyo gabdhihii muslimaadkaahay iyo umu sulaym oo guursatay nin keli abidalce horena nin uso yani nin way u kala tageen ama u ka dhintay wanaagay lahayd ninka inuu ka dhintana waa la sheegay bal u fiiriso dumarkii garoobaday qaymahay lahaayeen marka sharaf way leedahay inantu u gaara garoobtuna sharaf u gaara ayay leedahay mid walba qaybteeda lagu qadarinaya saas ayaana la doonaya war gabadhaad la cayaartid oo kaloo cayaarta maxaad u guurta weydaa la yidhi meeshaan cayaar baa la sheegay riwaayad kale waxay leedahay maa lak wali adaari walucaabiha oo adiga iyo gabdhaha iyo dhareerkooda maxaa isu kiin diiday nin baa laga yaabaa inanta u qabo candhuugteeda iyo dhareerkeeda inuu iska dhawro waa mashaakil raashinay calalisa ninku waa inuu cuni karo saasaa la doonayaa heerkaa waa inay joogaan haddaysan joogin yaa yaa la iswareerini lucaabka waxay culammadu ku sheegeen arriiq candhuubta waxaana la ishaarayaa bay yidhaahdeen masdi in la nuugayo faruurta hoose iyo carabka alladii yaxsulu cinda almulaacaba marka la cayaarayo agteeda siday caaisha sheegtay nabigu markau guriga soo gelaya sala allahu alayh wasalam ilkaha u nadiifinayay saw haweenkiisa qoblo sumin iyo arrinkaa ula qaabilo gabar kula qosata oo la qosashid oo kula cayaarta oo la cayaartid caaisha waa tay rasuulka ugu faantay sala allahu alayh wasalam oy ku tiri gabar aan aniga ima qabtid ee haddaad ari leedahay berin cosaba oo aan weli la daaqin iyo meel la daaqi ayaa daaji lahayd meeshaan weli la daaqin baan daaji lahay bay ku yidhi markaasay ku tiri haddaba aad gabar iga guursato inta kale waa garoobeys oo kama fiicin hayay gabdhihii saxaabiyaadka say u hadlayaan u fiiriso hina